fain aqaama hadduu taago axaduhumaa midkood bayinatan markhaati qudiya lahu waa loogu xukumay wailaa haddii kaloo aanay markhaati jirin xalafaa way dhaaran labaduba ee fain xalafaa labadooduba hadday dhaartaan ow ama nakala labadooduba ay dhaartii diidaan jucila baynahumaa dhexdooda ayaa la yeeli ee waa in xalafa axaduhumaa midkood hadduu dhaarto qudiya lahu kaas ayaa loo xukumaya waxau sheekhu yidhi haddii uu haddaba labadii mid ahaantooda ayaa bayino iyo markhaati keenay oo wuxuu keenay dee ninkii ka qandaraasay iyo kuwii dhisayey iyo waxa la yeelay wixiiba wuu keenay in ninkaasi uu lahaayo gidaarkiisa mar la wada dhisayoo iyagu ay dhagaxa soo qaadeen camuudda u qoosheeno markhaati noocaas ayuu keenay qudiya lahu isaga ayaa loo xukminayaa maxaa yeelay bayinada iyo markhaatigu gacan ku haynta waa laga horumariyaa oo xataa hadduu kan kale dee uu gidaarkiisaba geshan yahay markhaati caddoon noocaasina uu yimaado kaa markhaatigale unbaa loo xukuminaya wa ilaa haddii aan midkood aan markhaati lahayn amaa markhaati labadooduba waa leeyina waa isla dhaceen mar baa jira qof waliba labadaa ruux ee cusub ina markhaati u keeno labadiiba markhaatiyadana waa la kala rajaxaa oo waa la kala xoojiyaa mid baa la tuuraa midna waa la qatay wax murajaxaad la yidhaahdo oo kitaabku xagga dambe insha allahu tacala inoogu keeni doono ayaa jira wax lagu kala rajaxana waa la waay lagu kala dhaqaajiyo maxaa markaa laga dhigaya labadaa markhaati markhaati la-aan ayuubaa laga soo qaadaya labadooduba waa laysla ridaya waa layska dhaafaya markaa haddii aanay labadooda midna markhaati lahayn ama mid waliba waa lahaye waa isla dhaceen xalafaa way dhaaran mid waliba u dhaaran oo waxay leeyihin culimada qaarkood wuxuu ku dhaaranayaa saaxiibkii inaanu lahayn niskan uu gacanta ku hayo inaanu saaxiibkii lahayn waxba ihbaat u banbixi maayo bl culimada qaarn waxa le ihbaat iyo sugidna wu inuu raaciyaa u idhaahdaa aniga ayaana leh qaybtan u hayo qaybta u hayana aniga ayaa leh ayuu odhanaya sidaasuu ku dhaaranaya mid waliba marka ay dhaartaan haddaba hadday dhaartaan labadoodiba aw nakalaa ama dhaartii ayay diideen nakalaa yani imtanacaa can limin dhaaran mayna baydheen jucila baynahuma gidaarkii waa loo qaybinuun waar midowba dhinacaasun dhinacagaasun kaga jiro waa wadaleydin wada ilaashadun baa la odhan hadduu mid ahaantood dhaarto ka kalena uu diido qudiya lahu kaasee dhammaantii loo wada xukumay ku dhaartay un walow kaana hadday aan lahayd liaxadima midkood calayhi gidaarka juduucun tiiraliyo qoriyaa ugu jira lam yurajax lama rajaxayo lam yurajax lam yurajax taa lagu rajaxi maayo waxau leeyahay sheekhu haddii mid ahaantood ay masalan ugu dhex jiraan looxyo iyo tiiraliyobaa ugu dhex jira gidaarkaa lam yurajax bidaalika kaa lagu rajaxi maayo wax xoojiye oo gacan ku haynta isaga xaggiisa mariya ma noqonayso maxaa yeele milki kuma tusinayso looxyaan ugu dhex jira gidaarkaa kuma tusinayaan milki waxaa dhici karta dee in masalan ammaan ahaan baa u gashaday ama kira ahaan wa saqfu saqafka bayna culuwihi bayna culuwihi qof korkiisa ahaaday wa sufli kayrihi kayrkiina hoostiisa ahaaday ka jidaarin buu la mid yahay bayna milkayni laba milkii u dhaxeeya fa yundaru waa la eegi markaa ayumkinu inay suurto gelayso ixdaasuhu in la soo darisiiyo bacda alculuwi ka sare dabadii fa yakuunu fii yadihimaa gacantooda midkooda jiruu noqon aw laa ma ahaaninoo mid suurto gelaya ma ahaanin falisaaxibi sufli ka hoose ayuunbuu u sugnaaday waxau leeyahay sheekhu saqafka u dhaxeeya ee midna ka hooseeya midna ka sarreeya waa dabaq aqal dabaqa ka soo qaad saqafkan u dhaxeeya ee midna ka hoosena ka sarreeya ka sarena ka hooseeya ayuu ujeedaa wasaqfu bayna culuwihi shaksi korkiisa haday waa ka hoose wasuf likayrihi mid kalena hoostiisa ahaaday macnaha waxa weeye un waa aqal kalo masala imika masaajidkan oo sabadaho de qaarna horan kaga jireen qaarna xagga sare kaga jireen oobay kuwan xagga hoosena uu ka sarreeyaa kuwa xagga dabaqa sarena uu ka hooseeya waa gidaarka u dhexeeya wuxuu la mid yahay buli ka jidaarin bayna milkayni gidaarkaa labada aqale iska barbar dhisan u dhexeeya ayuunbuu la mid yahay waa arrinkiisa markaa waa la eegayaa waa la isku qabsado anaa leh iyo anaa leh ayaa meeshii timi kii hooseaba yidhi war iskaga baxay intaadan sare meel unu qaadaan waa duminayaa isqabsi baa yimi marka fa yundar waa la eegi bu ihi bal gidaarka iyo xaaladiisa waa la eegayaa waxaa la eegaya yumkinu ixdaathu bacda alculuwi kan sare ka sare yacni dabadii saqafka sare dabadii bal in la soo darisiiyey ayaa la eegayaa oo waa maxay marka la soo darisiin karaa dee masala markii horaa la dheereeyey oo sida inta dabaq la leekaysiiyey ayuunbaa dabeed war wuxuu dheeraa la yidhi oo siduu yahay war maynu halkan dhexe ba aynu aynu ka kala goynayno laba aqalka kala dhigno dabeetana sabad iyo waxbaa lasoo qado gidaarkaa la daldalooliyo dabeetana looxaan baa la gelgeliyo halkaasaa dabeetana wax la saarayoo waa la arkaa gidaarkii inuu isku joogo isku mid yahay marka waxaa la arkay waxaan dhexe intan dhexe in la dhex geliyey isagoo gurigu wada dhisan ayuunbaa intan dhexe la dhex geliyey marka hadday sidaasi tahay oy suurtagal tahay taasi in aqalkoo wada dhisan la kala gooyey oo masala inta gidaarada la daldalooliyey dabeetana looxaanta la gelgeliyey hadday taasi suurto gelayso ayumkinu ixdaathu bacda alculu bacda binaa'i alculuw yacni saqafka sare ama qaybta sare intii la dhisay dabadeed inuu suurto gelayo soodari soo darisiintiisu waa la eegi oo masala saqafkaa sarreeya dabeetana gidaarkaa la daldalooliyo markaasa sidaa lagu gelgeliyey gidaarkii looxaantii dabeedna aqalkii marka hore mid qurahun baa laba laga dhigay fayakunu fii yadihima markaa gacan ku hayntiisa way wada leeyihin oo mid gacantooda ku wada jira ayuu noqon maxaa yeele dee intifaacii waa wada wadaagsadeenoo kan hoosena dee wuxuu noqonin wax asturo oo qariya kan sarena dhul buu u noqonayaa saasuu maal o dhan gacan ku hayntiisa waa wada leeyihiinoo way wada yeelanayaan ow laa laa yumkinu ixdaathuhu bacda binaa'i alculuw yacni ma suurto gelayso in la soo darisiiyey inta sare intii la dhisay dabadeed waa la ogaaday in markii hore qaybtan hoose la dhisay haddana kadib qaybta dambe la dhisay qaybta sare la dhisay sidaasaa la ogaado aan laysdhex gelgelin karayn oo waxaan imika meeshan ku dhisan ee midna ka hoosey midna ka sarreeyaa la ogaaday inaanu ahayn dadkii wax dhisi jiray baa yidhi suurtagal maaha iyadoo ay sidaa qaybi uga sarrayso in la dhisaa suurtagal maaha baa la yidhi ee markii hore intan hoosaa la dhisay kadib baa inta dambana la saaray falisaaxibi sufli ka hoose ayuunbuu u sugnaaday oo yeelanaya waa liitisaali bibinayhi kaas ayuu dhiskiisii la xidhiidhaa baabulxawaalati ama kitaabulxawaalati iyo baabulxawaalati labadaba way yidhaahdaan waxaa xawaalada la yidhaah ayuu baabiyaa xiwaala xawaala luq ahaan waa guurid ayaa la yidhahdaa markuu qoofkaasi meeshaa ka guuro ama waxaasu isbedelo ayaa la yidhaahdaa sharci ahaanna waa caqdi iyo heshiis iyo gunud keenaya dayn in laga raro dumad qof oo dumad kale la saaro ayaa la dhaha xawaalo taimka lacagaan lasoo xawiilo maaha waxaa markaa ku soo arooray axaadiid xadiid bukhaariya muslim ay wariyeen rasuulku sala la alay sl wuxu uhi matlulghanayi dulmun ninkii qaniga ah ee waxhaystaa warwareejintiisu waa dulmi yacni inuu iska bixin waayuu warwareegaa dayntii iyo wixii lagu lahaa dulmi bay noqonaysaa faidaa utbica axadukum calaa mali'in falyatbac midkiin haddii la raaciyo nin maalqabeen ah ha raacbo rasuulku yidhi oo masala nin baa dayn ku lahayd ninkii baa ku yidhi war kaa xoolaha hayste ee buuxa ayaan wax ku lahaaye ka doono waan kugu wareejiye ha raacba rasuulku yuu kanun dul taagnaanini mar hadduu yahay calaamadii nin waxaysta mar hadduu yahay oo laga helayo waa inuu raacaa waana lagu ijmaacsan yahay yacni arrinku inuu sidaa yahay oo ay xawaaladaasi bannaan tahay waxaana weeyaan bay idhaaheen waa dayn dayn lagu iibinayo oo xaaji ahaan u bannaanaatay dayn baa dayn lagu iibinaya xawaala haddaad maqasho waa dayn dayn lagu iibinayo masalan nin baa wax kugu lahaa adna mid kalead wax ku lahayd dabeedna wixii aad ninkaa kale ku lahayd baa wuxuu kugu lahaad kaga iibinaysaa waa baycu daynin bidaynin u bannaanaatay xaajo iyo daraaddeed oo majliska in loo kala qaato cashar ma xataa labada dayn hadday rabow yihiin oo maal maa lagu bedelayo kaybiye maalkii uu ninku ku wareejinayo ku lahaa ayaa wixii uu isaga ku lahaa ninkani la wareejinaya ayuu kaga iibinaya culimada qaar baa waxay leeyihiin war mee istiifaa waa oofsasha un meesha iib maahee waa oofsasha un wax la kala oofsanayo arkaan buu leeyahay baabkani lix ah muxiil iyo muxaalu calayhi muxiil muxtaal muxaalu calayhi daynun lilmuxtaal cala almuxiil wa daynun lilmuxiil cala almuxaali calayhi wasiiqa haddii aynu faahfaahino muxiil waa wareejiye muxaalu calayhina waa lagu wareejiye muxtaal waa la wareejiye saddexaasi waa kuwa iyo siiqa afar kalaas waa afar muxiil oo wareejiye ah muxtaal oo la wareejiye ah muxaalu calayhi oo ka lagu wareejinaye ah iyo siiqa waxa soo hadhay daynun lilmuxtaali cala almuxiil dayn uu ninka la wareejinaya ka wareejinaya ku leeyahay wa daynun lilmuxiil dayn uu ninka wax wareejinaya ku leeyahy cala almuxaalu calayhi ka lagu wareejinayo masalan yacni sheekha imaamkaaba aniga wuxuu igu leeyahay masalan boqol shilin ama nin kale ayaan boqol shilin kusii leeyahay markaa aniga imaamkii wareejinayo waxaan leeyahay boqolkii shilinaad igu lahayd ninkii kaleen ku lahaa u doono idan markaa anugu muxiil baa noqonaya waa kaa warigaa wax wareejinaya wadaadka imaamkiina wuxuu noqonayaa muxtaal waa ninkaa la wareejinayo kaa kale aanu wax kulahayn ku wareejiyena wuxuu noqonayaa muxaalu calayhi waxaa kaloo markaa laga maarmaana waxaanu idhi dayn dayn lmuxtaal cala almuxiil waa inuu ninkaa aan wareejinay imaamkii ugu leeyahay aniga dayn anna waa inaan dayn ku leeyahay cala almuxaalu calayhi wa daynun lilmuxiil cala almuxaalu calayhi anna waa inaan dayn ku leeyahay haddaba wuxu uhi yustarad waxaa la shardiyaa laha xawaalada waxaa loo shardiyaa rida almuxiili waalmuxtaal muxiil ka wareejinaya waalmuxtaal iyo ka la wareejinaya waa inay raalli noqdaan lalmuxaalu calayhi fi lasaxi asax haddaan qabanno muxaalu calayhi isaga shardi maaha inuu raalli noqdaa waxau sheekhu yidhi xawaaladu ansixitaankeeda marka la eegayo waxaa shardiya ninkan wax wareejinaya inuu raalli noqdo oo anugu waa inaan raalli noqda qasab wariye ninkaad lacagta ku lahayd un igu wareeji maahe waa inuu qofkan raalli noqda wax wareejinaya walmuxtaal muxtaal ninkan la wareejinayaana waa inuu isna raalli noqdaa maxaa yeelay ee ninka muxiil ninkan wax wareejinaya loo leeyahay raalli ha noqdo dee isagaa xaqii lagu leeyahay meeshuu doonu ka bixin karaa ama isagaa bixin karaa ama cid kaleu ku reebi karaa isaga lacagun baa laga doonayaaye waar lacagtayda ilowba ilow halkaa ii mari yani ma lahaa ninka muxtaal la yidhaahdaa waa in uu ninkan wax wareejinaya raalli noqdaa ninkan muxtaal la yidhaahdaana ninkan muxiil ee wareejinayuu xaqiisa ku leeyahay dee isagoo ka raalli noqda mooyaane ma wareegi karo hadduu dha war maya waxaan adigaa iga qaatay anigu dadka kale dabeecadahooda garan maayo anigu ninkaad wax ku leedahay adugu ka soo qaado aniga ikeed xaq buu leeyay anigu adun baan kugu leeyahay cid kale gorada haysuga haygelin hadduu yidhaahdo xaq buu leeyahay ee ilowba ilow suu lacag u madlay ninkaa u doono war anugu aan lahaade adaan kugu lahaa lilmuxaalu calayhi fi lasaxi muxaalu calayhi raadni qushaysa lama shardi fi lasaxi haddaan qabano isagoo dee lacag boqol shilin baa lagu leeyahay boqolkii shilin dee ninku inuu isagu ka qaato ila war boqolkayga isiina wuu leeyahay inuu ila war ninkaasaa igule iga siina wuu leeyahay hadduu xataa qof u soo wakaasho ihahdo war iga soo qaado kalun bay la mid tahay marka isaga waxba raali noqoshadiisa shardi maaha taaniga wuxuu leeyahy asaxa ka horjeedaa maya waxaa shardiya raalinaysha waxaan xawaalada waa ofsasho marka waa inuu raalli noqdaa isaguna ayuu leeyahay markaa waxaa lihi dumarka reer galbeedka adhuurka waxay ku tumaan hadday muxiil iyo muxtal heshiiyaan muxaalu calayhi meel waa ayagoo weliba mararka qaarkoodna uga jeeda hadday inanta iyo ninka istooniya ay heshiiyaan odayga iyo habartu meel ma haystaan walaa tasixu ma ansaxaysa calaa man laa dayn calayhi qof aan dayn lagu lahayn ku wareeg ma ansaxayso wa qiila waxaa lihi tasixu biridaahu raali noqoshiisa waa ku ansaxaysaa wuxuu ihi sheekhu qof aan dayn lagu lahayn ku wareeg ma ansaxayso waardayntaydiisii waa nin ba iga bixinaya ninkaa u tago bal hadday ishortaag haddaad tira ninkaasaan isku haysana wuu kuu dhiibi doonaane ma ansaxayso dee waxaynu tilmaanay in qowlka asax iyo waxani waa iib markaa ninkan wax wareejinaya dee ninkan ku wareejiya waxba kuma laha haddaanu waxba kulahayn dee waxa la iskaga iibiya halkaa meesha kuma jiraan qiil baa wuxuu leeyay tasixu biridaa warra waxaan waxaa la doonaya oofsasho iyago qof inuu xaqiisa helo une hadduu ka raali noqdo yidha anaa kaa bixinaya waska bannaantay ha raaca unoo haddaba galo haddaba hadduu yidha anaa kaa bixinayo aqbalo waxaa la yidhaha qabuulkiisaasi waa damaan un waa magdhow un damaan weeye ku beri noqon maayo ninkii muxuu lo odhan jiray war haddaan ninka waxba kula inu yidha anaa kaa bixinaya kuma beri noqonayo ee damaanunbuna waa sidun bay noqonaysaa imaa qana waxa may uu ku beri noqonayo wa tasixu waa ansaxdaa xawaaladii bidayni laazimi dayn laazimay wa calayhi cala dayni laazimi in lagu wareejiyo ayay ku ansaxaysaa walmithliyi mithli in lagu wareejiyo ayay ku ansaxaysaa wakada mutaqawimi mutaqawimna waa kulama fil saxi haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu xawaaladii waxay ku ansaxdaa bidayni laazimi wareejinta sababtan la yani wareejinta dayntan la wareejinayaa xawaaladu waxay ku ansaxdaa dayn laazime ah in la wareejiyo daynta laazimadiina waxa waa taan khiyaar lahayn daynta aan khiyaarka lahayn weeye dayn laazimada sugnaatay marka waa ta la wareejinayo waxa weeye waa ta uu ninka muxtaa la yidhaha muxiil ku leeyahay ta muxtaa ninka la wareejinaya ninka wareejinaya ku leeyahay waa inay dayn laazima tahay wa calayhi waa yani cala dayni laazimi dayn laazima in lagu wareejiya ta macnaa muxaalu calayhi lagu leeyahayna dayn laazima waa inay tahay waxay ku ansaxaysaa dayn laazima in la wareejiyo oo dayn kaloo laazime ah lagu wareejiyo yani in dayn la wareejiyo daynta ninka muxtaal la yidhaha muxiilu ku leeyahay dayn laazima inay tahay bay ku ansaxdaa oo la wareejiyo ka lagu wareejinaya muxaalu calayhina inay dayn laazimo tahay ayayna ku ansaxaysaa waxaa kaloo ku ansaxdaa xawaale bidayn ilmithliy dayn mithliya kada mutaqawim mutaqawimna waa kula mid dayn mutaqawima mithli iyo mutaqawim waxay kaga hadlaan qasbiga baabka dhaca ayay kaga hadlaan waxay dhahdeen mithli ayaa kooban maa xasarahu kaylun ow wasnun wajaaza fiihi salam waa wixii la miiso ama la miisaamo salamna uu ku bannaan yahay maxaanu salam ku bannaanay waxyaalihii mukhtalidka ah hayr almuntabit alarkaan aanay koobmaynin maa xasarahu kaylun ow wasnun wajaaza fiihi salamu waxaa la yidhaahdaa mithli wixii la miise ama la miisaama salamna ku bannaayeen intaa wixii ka soo hadhay mutaqawin baa la yidhahdaa wax alla waxaan la miisin ama la miisaamin mutaqawin bay noqonayaan kaa miligii dee lacaguu berigaa hore waxay haayeen mili leannu miisaan bay lahaayeenoo dee waxay lacag macdana bay haayeen imika laakiin waa mutaqawim waxa la miisaamo ama la miisaamo la miisaamo maaha waxaan warqadahan iyo waxaan may lahayno dee wax la isu miisaamayey bay haayeen saa daraaddeed baa reebada oo kale markii laga hadlay wasnan biwasnin yaa inay isku miisaan noqdaan baa leeyahy yaddan biyaddin saa daraaddeed baa sheekha cabdiraxmaan naasira saacadi la ydhaah waxa uu kuba tegey inaanay waxaan maanta lacagayowgi ribaba lahayn miligii diintii miligeed xawaaladii waa ku ansaxaysa sida haddii raashin laysku leeyahay oo kale war gadbadii raashinkeed igu lahayd hebel baan gadbad ku leeya ka qaado waa ansaxaysaa mutaqawim waar xoogay maryo ahaydeed igu lahayd darsinkii shaalalka ama kii macawusahaeed igu lahayd yani hebel baan ana intaa in lee ku leeyahay ka qaado waa ansaxaysa fil asaxi haddaan qaban maxaa ila shayga mutaqawimka ah dee dimada waa ku sugmay cabdusalamka oo kale waa ku sugmay taanigu wuxuu leeyahay xawaalada waxaa looga jeedaa xaqii in la gaadho iyadoon wax tafaawudi jirin waxaan mili waxaa mutaqawimkaana ee la qiimeeyana isku mid maaha ka mil baan ka suurto gelayno saa kuma banaana buu leeyahy wa bithamani lacagdina way ku ansaxday fii muddati lkhiyaari khiyaar muddadeeda ku jirta wa calayhi guudkiisa in lagu wareegana waa ansaxaysa fil asaxi haddaan qabano wala saxaasaxa way sixaato xawaalati mukaatabi mukaatabka wareejintiisa inay ansaxayso sayidow sayidkiisa uu ku wareejiyey binujuumi xoolihii lagu kitaabeeyey duuna xawaalati sayidi sayidku inuu wareejiye caleyhi gudshaxiisu wareejiya ma ansaxayo waxa uhi sheekhu waxa bannaan xawaaladii waa ku ansaxaysaa lacagtii oo muddadii khiyaarka ku sugan masalan saddex ishaa la qabsaday shay baa la kala iibsaday saddex ishaa la qabsaday markaa lacagta ah in xawaalo lagu sameeyo way banaantay oo masalan ninkii iibsaday uu ninkii baayac loodhan jiray masalan waxbuu shay buu soo iibsaday alaab buu iibsaday waa imisa waa boqol kun ninkii ka iibiyey markaa yidhi qof baan boqolkaa kun ku leeyahaye ka qaado khiyaarna waa la qabsadayoo muddo saddex ishaana waxa la arrinka iska soo eegin wa calayhi yani lacag ku jirta waktigii khiyaarka in lagu wareegaana waa ansaxaya oo masalan ninkii baayaca ahaa ayaa qof ninkii shayga iibiyey ayaa qof ku wareejiyey mushtarkii oo yidhi ka qaado shay buu iga iibsaday saddex shalan wuu qabsaday lacagtaa markaa aduu ka qaado oo cidu ku wareejiyo ta horena mushtarkaa ninka baayaca wareejinayo qof ku wareejinayay fila sax haddaan qabano maxaa yeelay dee hadda yaanay laazime dayn laazimtay oo la kala go-ayba yaanay ahaanine waxay dhahaan aa'idun ila luzuum inay laazimto oy sugnaataabay xaggeeda u socotaa oy u badan tahay madi caqdigii dhacay oo wixii la kala qaatay oo laleeyahay un balansiga soo yareego xaggaasay ujeedda waxaana asaxa taanigu wuxuu leey ma ansaxayn mar haddaanay hadda laazime ahayn oon la kala dhaqaaqaynin ma ansaxayaan buu leeyahy waxaa kaloo wuxu uhi asaxa in mukaatabka masalan nin baa addoon lahay wuxu uhi haddaad intaa la kaalaydo xor baa tahay haddaad boqol kun la kaalaydo xor baa tahay markaa nujuum baa la yidhaahdaa maalkaa nujuumta lababa waa la yidhaha maalkana waa la yidhahdaa waktigana waa lagu idlaaqa labadaba waa la yidhahdaa aqalhu najmaani laba wakti ay ugu yar yihiin na waa la yidhaha marka asax waxa weeye inay ansaxayso mukaatabkii inuu sayidkiisii wareejiyo oo nujuumtii uu ku wareejiyo masalan dee mukaatabkuna tasaruf buu leeya waataynu soo maray inuu shaqaynayo wax warwareejinayo iite iyo icda mid baana lagu sameeyayo dee horta kollay wuxuu ku yar faraqabsado ku yar warwareego maalinta hore balkaariyoonayo wuxuu ku kiraystay waa in loo dhiibaa ila isagoo addoonoo faramaran haddii la yidhaahdo suuqa un gal waxay noqonaysaa in dee la yidhaha soo tuugeyso waatuhu min maali ilahi aladii aataakum ilahay markuu leeyahay waa waxoogay usii dhiibo weye bal ay ku faraqabsadaan markaa nin buu masalan boqolkii kunee lagu kitaabeeye buu ku yeeshay markaasuu sayidkii yidhi sayidow ku wareeg lacagtii nujuumteed igu lahayd ninkaasaan kule ku wareeg inuu yidhaha waa ansaxaysaa maxaa yeelay dee xagga sayidka waa ka laazim iyo muxaalu caleyhiga markaa dee ujeeddadii waa ansaxaysaa xaggan mukaatabkaunbay jaayis ka tahay duuna xawaalati sayidi calayhi laakiin sayidku inuu wax ku soo wareejiyo cid kale inuu sayidkii nin kale yidhaha war addoonkaasaan boqol ku kitaabeeye ka doono ma banaana maalkaa kitaabada maase maxaa yeele kitaabadu dee xagga mukaatabka way ka banaan tahay jaa-isay ka tahay oo hadduu doono yidhaha war boqolna heli kari mayna addoonkaygaanu iska ahaanayna waa u suurto gelaysa markaa ninkii la wareejiyey inuu ninkii dabagalo yidhaha war waxayga ii dhig u suurto geli mayso ilaa wixiiba laazim kumaha qofkii hadduu yidhaha war waxbaba naguma lehe naga tago addoonkaygaanu iska ahaanayna wuu leeyahay marka isaga waxba laguma wareejin kara lakin isagu wuu wareejin karaa wallahu aclam sharadu waxaa la shardiyaa alcilmu ogaansho ayaa la shardiyaa bimaa yuxaalu bihi waxaan la isku wareejinayo wa calayhi iyo waxa lagu wareegayo waa in la og yahay oo la garanayo qadaran xagga qadar ahaan wa sifatan iyo xagga sifa ahaanba wa fii qowlin qowl waxa uu leeyahay tasixu way ku ansaxdaa xawaaladii biibilidiyati magta geeleydii iyo wa calayhaa guudkeeda in markaa cid lagu wareejiyo way ansaxdaa waxa uu sheekhu leeyahay waxaa la shardiyaa cilmi iyo ogaan in macnaha qofkan wax wareejinaya iyo ka la wareejinayaaba ay og yihiin ooy aqoon u leeyihiin waxaan lagu wareejinayo iyo waxaa loogu wareegayo labadaba waa inay og yihiin oo shaygan masalan deyntan uu muxtaal muxiilku leeyahay ee la wareejinayo iyo deyntan muxaalu caleyhi ka lagu wareegayo uu muxiilku leeyahay waa inay isla og yihiin oo isla garanayaan labadoodu xagga qadar ahaan intay leeg tahay xagga sifa ahaan iyo qaab ahaan yacni sifadeedu sida ay tahay waa inay isla garanayaan maxaa yeelay shay laga jaahil yahay iibkiisu ma ansaxayo haddaynu idhahno xawaaladu waa iib oogsigiisuna ma ansaxayo haddii aynu idhahno xawaaladu waa oofsi marka waa inay labadooduba ay og yihiini waxaan la wareejinayo iyo waxa lagu wareegayaba qowl baa wuxuu leeyahay way ku ansaxdaa xawaaladii biibilidiyati wa calayhaa geel diyo in la wareejiyo iyo in lagu dul wareego way ku ansaxdaa oo masalan nin baa masalan mag lagu yeeshay ka soo qaad boqol halaad baa lagu yeeshay inuu wareejiyo nin kaloo uu ku lahaa geel mucaamalo boqol halaad uu ku lahaa inuu ku wareejiyaa waa ansaxaysaa wa calayhaaduna waxa weeye masalan nin baa boqol halaad ku yeeshay oo mucaamalo a nin kii markaa da boqolka halaad lagu yeeshay layidhi boqolkaasaanu kaa doonaynaa ayaa yidhi war qolo halkana nin iga disho boqol halaad aan ku leehaye boqolkii halaad ee xagga aan idinku wareejiyo taasina yacni way ansaxaysaa buu yihi qowl biibilidiyati wa calayha qowlka adharkaa laakiin waxay yidhahdeen waa inaan la ogolayn oo dee sifadeedii ayaa laga jaahil yahay mar haddii sifadeedii laga jaahil yahay in laysku wareejiya ma ansaxayso waxaa kaloo kutubta ay ku misaaliyaan nin baa masalan nin kale lafda caddeeyey nin baa nin kale lafda caddeeyey dabeedna kii lafda la caddeeyey ayaa isna mid kale lafda sii caddeeyey waa shan halaad isagii mid baa lafda caddeeyo shan halaaduu ku lahaa isagiina mid kaleu lafda sii caddeeyo shan halaad ku yeeshay markaa inuu kii isaga shanta halaad ku yeeshay kii uu ku lahaa shanta halaad ku wareejiyo yacni qowlkaasi way ansaxaysaa buu leeyahay waana reeruba way sameeyaanoo masalan isu raaca bay yidhaahdaan marka laba reer markaa ay dagaalamaan ee qoladana wax laga dilo qoladana wax laga dilo waxay kala qaata oo saasay isugu xawaaleeyaan wa yushtaradu waxaa la shardiyaa tasaawiihimaa simankooda ayaa la shardiyaa labada daynood ay sinmaan jins iyo xagga qadar ahaan wakadaa xuluulan wakti la-aan iyo wa ajalan muddo lahaan iyaguna waa inay iska waafaqaan wasixatan wa kasra hadday lacag tahay lacagtaas lacag saxiixayna tiyo lacag markaa jajaba inay tahay wayna iska waafaqaan fida saxiix haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa lagama maarmaan oo shardi ah inay iswaafaqaan dayntan labadan daynood dayntan la wareejinayo ee masalan ninkan muxtaal ayada la wareejinaya kan wareejinaya uu ku leeyahay iyo daynta kan lagu wareegayo lagu leeyahay labadaa daynood waa inay siman yihiin xagga jinsi ahaan oo laba lacagayow oo kala duwan oo kala jinsiya layskuma xawil layskuma wareejin karo masalan berigaa o dhan lacagtu dee dahab iyo danaaneer bay ahayd nin masalan daraahim kugule nin danaaneer kule aada ku leedahay kuma xawili kartid ninaad dollar ku leedahay ninaad sacuudi ku leedahay nin dollar kugule nin sacuudi aad ku leedahay kuma xawili kartid waa inay jinsiyaan iskaga mid yihiin wa qadaran xagga qadar ahaanna waa inay iskaga mid yihiin oo masalan nin kugule toban haddaad ninaad shan ku leedahay aada ku wareejiso ayana ma ansaxayso hadduu shan kugu leeyahy midaad toban ku leedahay aad ku wareejisa ayana ma ansaxayso maxaa yaele xawaaladani dee waa mucaawadiyo wax la kala bedelanayo oo dhimrin iyo ay ku jirto oo xaaji ahaan loo baneeyey marka waxaa laga maarmaana inay iswaafaqaan oo waxyaalahaan soo sheegnay ay iska waafaqaan waxaa kaloo ayana la mida inay iska waafaqaan xuluulan wa ajala xagga xaalnimada iyo xagga ajalnimada iyo qadarka ajeshu ay leedahayba waa inay iska waafaqaan oo masalan labada daymood ama ay isla ahaadaan laba xaalo ah oon wakti loo qabanin hadda la iska doonayo oo tan ninkan la wareejinayo ninkan wareejinaya ka doonayaana mid wakti la-aanay ahayn ta ninkaa kale lagu wareegayaana wakti aanay lahayn ama laba wakti wadale waa inay mid yihiin haddii ay muajal labadabooda yihiin xagga ajasha waa inay iska waafaqaan oo bil iyo bil haddii midna sanad ninka lagu wareejinayana masalan muxaalu caleygaana sanad kadib deynta laga doonayo isagana bishan dhammaadkeeda loo qabtay taasina ma ansaxaya hadday muajal yihiin qadarka ajasha wayna iska waafaqaan wasixatan wa kasra waa inay iska waafaqaan xagga sixada iyo xagga kasriga lacagtu markay dee lacag hagaagsanoo la hagaajiyey tahana saxiixa baa la yidhaha markan kale ay iska burburan tahayna waa mukasara fil asaxi asax haddaan qabanno maxaa yaele qadarkii baa dee taa ku kala tegaya marka had iyo gooraale waxaa la dhahaa khilaafka minhaajku kadaa ma gudbo oo had iyo goraale khilaafku imka wayushtaradu tasaawihimaa jinsan wa qadra halkaas iyado khilaaf kuma jiro wakadaa xuluulan waajilan wasixatan wakasra fi lasaxi intaa ka dambaysa kadaada ayuunbu khilaafkaasi ku egyahay yani aad baanu kitaabka ugu badan yahay noocaas wayabra-u waxaa ku beri noqonaya bilxawaalati almuxilu ama wayubra-u waxaa lagu beri yeelayaa bilxawaalati almuxilu ayaa can dayni lmuxtaal ninkii la wareejiyey dayntiisa laga beri yeelaya waalmuxaalu calayhina waxaa laga beri yeelay can dayni lmuxiil ninkii wareejiyey dayntiisii wayataxawalu waa wareegayaa xaqulmuxtaali ninkii la wareejiyey xaqiisu ilaa dimmati lmuxaalu calayhi muxaali calayhi kii lagu wareejiyey dumadiisa ayuu wareegaya halka wuxuu inooga sheegayaa sheekhu faa'iidada ay xawaaladu leedahay marka sidii aynu soo tilmaannay xawaaladii ay u dhacdo koow waxaa ku beri noqonaya ninkii muxiil la odhan jiray ee wareejiyey wuxuu ka beri noqona can dayni ilmuxtaal ninkii uu wareejiyey dayntiisii ayuu ka beri noqonayaa oo dib isugu soo noqon maayaan mar hadduu lacagtii uu kulahay intuu weydiiyey ninkaasaan ku leehayee ka qaado oo isna uu ka raalli noqday ninkaasi beri buu noqday muxuu la yidhaha muxtaal kuma soo noqon karo muxaalu calayhina waxa uu ka beri noqday muxaalu calayhi ninkaa lagu wareejiyey candayn muxuil ninkan soo wareejiyey dayntiisii wuu ka beri noqday isna hadduu isi soo rogu yidhahdo wardintiisi maya weeyaan waa taad nin igu soo wareejisay kaa ad igu soo wareejiyee muxtaala ayuunbaa igule adigu iguma lihin xaqii haddana ninka muxtaar la yidhaha la wareejiyey ninkan la wareejiyey xaqiisu wuxuu u wareegayaa ilaa dimati lmuxaalu caleyhi ninkaa muxaalu caleyhi ee lagu wareegay dushiisa ayuu dimadiisa u wareegayaa macnahana waxa weeye dimada muxaalu caleyhi buu u wareegay markii hore dee ninkaas ayaa ka doonayey iminkana ninkanunbaa ka doonaya oo ka qaadanaya fain tacadara haddaba haddii uu suurto geli waayo inuu ka qaato muxaalu caleyhi bifalasin caydhnimo aw jaxdin ama diidmo iyo waxlafin dhaarasho iyo wa naxwihimaa wax la mida lam yarjic cala lmuxiili ku noqon maayo ee falow kaana hadduu ahaa muflisan mid caydha cinda alxawaalati xawaalada agteeda oo wajahilahu lmuxtaaru muxtaalna uu ka jaahil noqday falaa rujuuca lahu noqduma sugnaanin wa qiila waxaa lahu rujuucu waarmaya ha noqdo in shurida haddii la shardiya yasaaruhu war ninku inuu waxayse haddii la shardiya ha noqdo buu leeyahay waxau sheekhu leeyahay markaynu sidaan nidhi xawaaladii caynkaasay noqoto ninkii muxiilnaa ee wax wareejiyena kii wareejiyey dayntiisii waa ka beri noqday kii lagu wareegayna kii kusoo wareejiyey dayntiisi waa ka beri noqday xaqii ninka la wareejiyeyna dumadda ninkii lagu wareejiyuu ku wareegay mar haddaynu sidaan nidhi haddii ay suurto geli weydo ninkii muxtaal ee la wareejiyey ayaa muxaalu caleyhi waxba ka qaadan kari waayey ninkii lagu wareejiyey wuu ka qaadan kari waayey bifalasin ninkiiba wuu kacayba balaayin baa ku dhacdayoo intii lagu soo wareejiyey ee xawaaladu dhacdu ninkiiba kaco shilinba waa waay aw jahdi ama wuu dafirayba daynta waar midhba nagumuu lahayn buu dhadaska tag ama xawaaladii ayuu markaa diidayba xawaalaba ma jirta buu ama dayntuba ma jirta buu deedna saasuu ku dhaartay wa naxwihimaa iyo wixii la mid ah wixii la mid ah oo waa maxay dee waa isagoo iskaba markaasun awood u sheegta ama isagoo dhinta waxaasaa ku dhacay ninkii markii lasoo wareejiyey wuxuu leeyay markaa lam yarjic cala lmuxiili ninkii muxiil kuma noqonayo ninkii muxtaala la wareejiyey ninkii wareejiyey ku noqon maayo odhan maayo war ninkii aad igu wareejiyey waxba ka waay anugu adaan wax kugu lahaa waxaygii halkaa ii dhig ma odhanayo waxay ka dhigan tahay adigoo masalan dayn ninaad ku lahayd masalan nin baad lacag ku lahayd markaasaad tidhi war maryaha isii maryo baad qaadato markaad gurigaa geysun baad dabaqabsaday dee kuma soo noqon karti war anigu lacag baan kugu lahaa maryina dabbaa qabsaday tanna waa la mid uun haddaba hadduu ninkan muxaalu calayhigiiba ahaa muflisan cinda alxawaala mar kan horeba caantayn mahayn waa iska marya cadcadaawunoo xaaji waxoogay hayuunbaa loo qaatae marka horeba caydh buu ahaa wajahilahu lmuxtaar ninkan la wareejinayeyna ninkan marya cadaantiisi muuli waa kii ka dhaqaaqayey falaa rujuuca lahu noqod ma laha maxaa yeelay isagaa dee gabood falay oo iska baarbaari waayey haddaad dee iminka shay aada iibsato oo lagula gaadho adigu intaad hareerahaba eegi weydo shaygii boqolka joogay haddii boqol iyo konton lagaa siiyo warida iska eegi waaye weeye markaa waxba dee taasoo kale may la mid noqonaysa qiil baa wuxuu leeyahay naruuro yar u sameeyo wuxuu leeyahy war haddii uu marka horeba shardiyey war ninkaasi hadduu nin maalqabeenoo waxaye yahay waan ka aqbalo waan ku wareegayaa hadduu shardigaa lahaa isagoo shardigaa lahaa dabeed ninkii uu waxba laga waayo oo caydh soo baxo ha noqdo buu leeyahay oo dee shardigii markaa uu shardistay ayaa meesha ka baxay markaa saasuu leeyahy walow axaala almushtari ninkii mushtarka ahaa ayaa bihamani lacagtii ku wareejiyey baay faradda almabiica mabiicdii buu bicaybin ku celiya batalad waa buraysaa fil aqari haddaan qabano aw ilbaayicu ninkii ibiyaa bihamani lacagtii nin kale ku wareejiyey fawjida raddu celintii ayaa la helay lam tabtul ma buraysa cala lmadhabi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay laba nin ayaa wax kala iibsaday ninka baayicna dee mabiicdiiyo shaygu wataa ninka mushtar la yidhaahdana lacagtuu wataa ninka iibsanaya markaa ninkii mushtar ee lacagta laga doonayay baa markuu neefkii qaatay ayuu ninkii baayica ahaa bisaman lacagtii buu cid ugu reebay wuxuu yidhi nin isagoo shaygaa neefka adhiga kaamaan siisanin boqol kun kaalayo nin baan boqol kun kuleeya ka qaado markaa mustar baa baayicii wareejiyey oo nin kale ayuu lacagtii uu neefkan ka siistay buugu wareejiyey faradal mabiica baceebe neefkii adhi ahaa unbaa ceebi ku soo baxdoo ibtiloobayba dabeedna wuu celiyey batalad fil adhari adhar haddaan qabanno xawaaladaasi way burtay xawaaladaasi way burtay maxaa yeelay dee lacagtiiba oo ka noqoto iibkiiba wuu fasaqmay mar hadduu iibkiiba fasaqmay dee ninkan neefkiisiiba loo celiye muxuu lacag ku doonan nin kale ninkii lagu wareejiyey uu lacag ugu doonan markaa dee waxaa markaa fasaqani iyo celintani dee ama ha yimaada intii ninkana mabiicdii qaatay kana maalkii xawaalad qaatay ama horteed haddaba masalan ninkii baaya oo ninkuu ku wareejiyey boqolkii kun ka soo qaatay oo halkan la maraya ayuun bu ihi neefkaagii iga qabo lacagtaa uu soo qaaday ninkan mushtar baa yeelanaya ninkii shaygan iibsaday ee lacagta marka hore ninkan laga soo qaaday ku lahaa ayaa lacagtaa yeelanaya baayic ninkan shayga ka iibiyana lacagtii isagu u celinaya haddii uu lacagtii dee uu soo qaaday uu baaqi ku yahay haddii kaleona baaqi ku inuu dhintayna bedelkiisa ayuu celinaya ninkii muxaalu calayga odhan maayo war mar haddaad shaygii soo celisay dee anna igu xumaysaye anna lacag ulan kaa siin maaye ninkii baan ku celinaya aan ka soo qaaday taasi ma jirta waar siin wey lacagtayda haddii xataa uu ku celiyo ninkan mushtarkee dabajooggiisaasi ka dhici maayo hayr xaqa isagaa leh ninkan baayicina idankiisa ku soo qaatay war si lacagtaydin wey orad iga soo qaadin kara anugu ninkii mar haddaan ku wareejiyo weji dambe iskuma lihine lacagtiina ka soo qaada isiin wey taasi waa masaladaa aw axaala albaayicu bithamani masalada lafdeedii ayuunbaa markaa hore ninka mushtara ee shayga iibsaday ayaa baayica yidhi nin kale ka qaado mushtar baa yidhi baayici nin kale ka qaado imika ninkii baayic ahaa ayaa neefkii adyahaa mithaalkeeni markuu soo kaxeeyey ee uu boqolkii kun siiyey ayuunbuu yidhi war mid baas baa laygu ibtileeyo ay daba taagnaaye waa raac imikaba kaa neefka kebiyo boqol baan ku leeyahay kaa dabagal buu yidhi oo ka qaado sidii baa dhacday oo lacagtii wuu ka soo qaatay ninkii saddexaad lacagtii wuu qaatay lacagtii markii laga qaatay ayaa dabeetana ceebtii uu helay fawjida raddu lilmabiici biceebin celintii ceebta lagu celiyay baa la ninkii baa ceeb ka horko shaygii buu celiyay lacagtiina laga qaaday oo ninkii uu baayic ku soo reebay ka qaaday lam tabtul cala almadhabi haddaan qabanna ma burayso maxaa yeelay eenay u buraynin dee xaqiibaa hadda wuxuu ku xidhmay nin saddexaad oo ninkaa lacagtu ay u tagtay ah markaa xaqiisii ma burin dee labadan wax kala caqdisay haddii ay fasaqeen eeg masalada hore labadan wuxuu isku wareejinayey waa labadii qofii caqdiga galay uun masalada hore waa labadii qofii caqdiga galay ayuunbaa wuxuu isku wareejiyey oo ninkii mushtarun baa baayiciili war ninkaa kale ka qaado ninkaasaan kulahaa ka qaado mar hadduu shaygii celiyo war waxba ha ka qaadanin weye ilan shaygaagiiba kuu soo celiyo lacag ba iguma lihide laakiin halkan laleeyahay ma burayso nin saddexaad baa soo galoon labadani waxay kala iibsadeen isagu shaqo ku lahayn nin saddexaad oo aan labadan wax kala iibsaday isagu shaqo ku lahayn ee ninkanuun xaq ka doonayay ayaa meeshii soo galayoo xaqiisii ku buri maayay markaa labadan wax kala goosay ee fasaqay maxaa markaa imanaya ninkii mushtaree neefkan adhigaa iibsaday dee ninkii saddexaad ee lagu soo wareejiyey lacagtii ka qaaday neefkiina celi halkuu lacagtiisii u doonanayaa haddii markaas uu ninkii lagu soo wareejiyey uu gacanta u geliyey hadduu gacanta u geliyey dee wuxuu ku noqonayaa baayic wuxuu leey lacagtaydiisii anigu ninkii aad igu soo wareejisay dee caqdigaa xawaaladiisu ansaxo waan ku wareejiyey shaygaagiina waa kanu ceeb u yeesho kugu soo celiyey lacagtaydiisuun ha yidhaahdo markaa labada masalo sidaas ayaa u kala farqi ah walow baaca cabdan hadduu addoon iibiyo waa xaala bihamanihi lacagtiisiina uu nin kale ku wareejiyo uma اtafaqa almutabaayacaani labadii wax kala iibsaday iyo isku waafaqay iyo wlmuxtaalu kii la wareejiyey ala calaa xuriyatihi inuu ninkan la iibiyeyba xor ahaaba isku waafaqeen aw ama habatat bibayinatin markhaati bay ku sugantahay baطalat alxawaalatu xawaaladii waa buraysaa ee wain kadabahumaa hadduu beeniye almuxtaalu ninkaa la wareejiyey baa beeniye walaa bayinata markhaatina ma ahanin xallafaahu way dhaarsanayaan calaa nafyi اlcilmi ogaan la-aan bay ku dhaarsanayaan uma yaakudu lmaala maalkiibuu min almushtari ka qaadan waxau sheekhu leeyahay nin baa addoon soo kaxiyuu saylad keenay nin buu dabeedna ka iibiyey boqol kun buu ka siiyey waa xaala bihamanihi lacagtiisiina isla markiiba mid kalun buu yidhi waar orodoo ka qaado haddaba lacagtoo kii soo boqol igumaad lahayn orod ka qaado mushtarkiibuu kusoo wareeji markii siaas ay dhacday ayaa iyagoonba saddexdii kala tegin kii addoonka watee iibiyey iyo kii iibsaday iyo kii uu ninkan baayacee addoonka iibiyey uu lacagtiisii ka iibsaday kusoo wareejiyey saddexdii oo meeshiisa taaganba waxay isku waafaqeen calaa xuriyati warada addoonku waa kee waa oosaw kii xoroobay kaasi saddexdoodiba wa isku waafaqeen oo nin aniga laftayda ninkaygani ba xasudu iga noqday oo aniga laftaydaaba garanayay sidaan u iibsaday oo aniga laftaydu waa garanayay kii la wareejinay bur saddexdaba waa isla wada garteenun aw habatat bibayinatin ama maalkhaatay ku sugnaatay oo shahaadatu xisba shahaado hor ilaahay u socoto unbaa tihi war ninkan la kala iibsaday dee waa xor halaa ka kacday batalat alxawaalatu wixii xawaalada lo odhan jiray waa burtay maxaa yeelay dee meesha inaan lacagi ku jirin lacag laysku wareejiyaaba inaanay ku jirin ayaa ka soo baxday markaa hadduu ninkan addoonka iibsaday ee mushtarka ah hadduu muxtaal ninkan lasoo wareejiyey wax ka qaad qaatay dee wuu ku celin xaqiisina ninkii soo wareejiyey muxuu lahaa dhinacna baayaca addoonka ka aha ayuu mudday sidiisii ugu lahaan waaye markaasi waa markay saddexdooda ba isku waafaqaan wain kadabahuma almuxtaal ninkii muxtaal ee la wareejiyey ninkii addoonka ayaa boqol kun nin kalu ka siiyey deedna ninkii daynta kulahaabuu soo kaxey wuxuuhi ninkaasaan addoonka ka iibiyo boqol kun baan ka siiyey ka qaado markii sidaas u ansaxay ayuun baa labadoodii yidhaahdeen kii iibsadun baa yidhi war ninkan miyaanu kii xorta ahaa ee bargedood la xoreeyey kii baayicun baa yidhi maya waaba isagii waar been baa sheegaysaan buuhi anun baa ii heshiiseene oo aniga intaydan ubaa doonaysaan meesha inaad ka saartaan waxba kama jiraan buud walaa bayinat wax markhaati oo kala saaraana meeshii ma jiro xallafaahu calaa nafyi alcilm waxay ku dhaarsanayaan ogaan la-aan wallaahi inaanan ogeyn un boona inuu xor yahay anugu inuu xor yahay anugu ma ogi lacagtayda igu shub ninkan laygu wareejiyo idinkaa danihiina wuxuu isula qirqirayay aniga igu shub uri lacagtaydi laygu soo kaa wareejiyey nafyulcilm ogaanshalaan inuu xor yahay inaanu ogeyn ayuu ku dhaaranaya dabeedna uma yaakudu almaala min almushtari ninkii iibsaday ee lagu wareejiyey muxaalu calayhiga aha ayuu mohan war igu shub lacagtii boqol kii kun waa loogu shubay xawaaladii baa dee baaqiya waaya markay halkaa marayso ayaa dee labada nin muxiil iyo ninkan baayic iyo mushtar ila waa kuwa ninkan ay kala iibsadeen isla qiray inaanu addoon ahayn maxay samayn ninkan unbaa in laga lug bixi waaye wuxuu leey war mushtarun baa soo noqonay war dee lacagtayda igu shuba adaa badani geliye adaa nin xora inta adiga iibisay haddana nin kale igu soo daro oo soo dabageliyey dee kii kale lacagtiisii si lacagtaydii buu odhanaya walow qaala hadduu yidhaahdo almustaxaqu calayhi kii lagu mutay guudkiisa ayaa wuxuu yidhi wakaltuka warniyo waan kuwa kashay litaqbida lii si aad igu soo qibdootood igu soo gacanta igu soo dhitaan kuwa kaashay waqaala mustaxiqu kii mutayni wuxuu hi axaltanii mee waadi wareeji ow ama qaala wuxuu hi ninkii wax lagu lahaabaa wuxuu yidhi aradtu waxaanu la jeeday biqowli hadalkayga axaltuka qowlkaa aan idhi waxaanu la jeeday alawaalata alwakaalata wakaalo waqaala mustaxiqu wuxuu hi bale aradta alxawaala mee waxaad u jeeday wareejin sudiqa almustaxaqu calayhi ninkaa lagu mutay guudkiisa ayaa loogu ruminaya biyamiinihi dhaartiisa wa fi suurati thaaniyati suuradda labaadna wejhun baa ku sugan halkan waxa weeyaan masaladu laba nin oo dayn isku leh nin baa masalan nin wuxuu ku leeyahay boqol kun kaa boqolka kun lagu leeyahayna mid kaluu boqol kun kusii leeyahay markaa ninkii boqolka lagu lahaaye hore ayaa ninkii lacagta kule wuxu uhi warniyahow orodoo ninka hebel la yidhaahdo boqol kun baan ku leehay iiga soo qaad ogobay isna ninkanuu diranayuu leey boqolka ii soo qaad boqol buu ku leeyahay waa soo qaaday markuu soo qaaday baa dabeedna la isqabsaday markaa walow qaala almustaxaqu calayhi ka lagu mutay ee boqolka lagu leeyahay ee ninka dirtay iyo wuxuu uhi wakaltuka litaqbida lii war waxaan kuugu dirtay boqolka ninkaa inaad iiga soo qaado inaad aniga uun iiga soo qaado ayaan kuugu dirtay waqaala mustaxiqu kii mutay ee ninkan boqola kulan wuxuu leeyahy axaltani war may waadi wareejisayoo waxaad jeeday boqolka adigula ordoo ninkaa ka qaado boqolka markaa anaa le waxba gacanta ha kusoo taagi isna wuxuu leey war maya ii soo qaadun baan ku idhe lacagtayda isii halkaasay isla mareen aw ama qaale wuxuu yidhi aradtu biqawlii axaltuka war markaan kulahaa ninkaana boqolka igulaho war waan ku wareejiyey orod boqolka ka soo qaada ninkaa qowlkaa aan kulahaa axaltuka bimacnaa wakaltuka ayaan uga jeeday war waan kuwagaashee orod ninkaa iga soo qaad lacagta waqaala mustaxiqu kii ninkan boqolka kulahaana wuxuu taaganye bal aradta alxawaala waar wareejin baad u jeeday lacagtiina ka soo qaatay hadalka iska daa halkaasaa la isla marayaa maxaa la yeelaya sudiqa almustaxaqu calayhi kaa lacagta lagu leeyahay ee ninkan dirtay ayuunbaa loogu rumayn biyamiinihi dhaartiisa isagunbaa la odhan waar dhaara inaad sidaa u jeeday inaad u jeeday ninkaasi inuu kuu soo qaadan lacagta ee aanad u jeedin wareejin ku dhaarunbaa la odhan maxaa yeelay isaga ayaa dee iraadadiisa iyo siduu u jeeday isaga ayuunbaa is-og markaa isaga saddex wala bilownaa la yidhahdo haye bismi illah asalkuna waxa weeye inay labadii xaqba sidoodii yihiin oo kana xaqii lagu leeyahy kaa kalena xaqii wuxuu leeyahy wa fi suurati haaniyati wejhun suuradda labaad suuradda labaad wej baa ku sugan leh waa ninka mustaxiq ah ee mutay dhaartiisa loogu rumay isagaa sida daahirkii la jiraay waa markuu yidhaahdo axaltuka waa markuu yidhi waan ku wareejiyey ee haddana uu ka daba yimi war waan ku wareejiyey wakaalaan uga jeeda markay suuraddu caynkaa tahay wej baale war maya ninkan mustaxaqa ah ee ninka boqolka kulahaayuu dirtuu ihi waan ku wareejiyey kaa un ha la dhaariyo inay xawaalo ahayd un ha lagu dhaariyo maxaa yeele dee hadal cad baa yaallo waan ku wareejiyey ah waa in qaala hadduu yidhaahdo axaltuka waan ku wareejiyey fa qaala wuxu uhi wakaaltani mee waadi wakaalata sudiqa haani kalabaad baa loo ruban biyamiinihi dhaartiisa waa sidii un isbedelkeeday halkii uu labadiina daynta isku lahaa ayuu war orodoo ninkan boqolka igu lahow orod ninkaa boqolkii iga soo qaad kadib ayuu ninkii soo noqdayoo wuxuu yidhi war waadi wakaalato waxaa tii lacagta iga soo qaad iyo maye kuma wakaalani waan ku wareeji masalan ninkii baa lacag laga soo waayey ba ka soo qaad ninkii markii waxba laga soo waayey ayuu yidhi war maxaa igu soo kaa celiya daanu waata ninkaa kugu wareejiye waarigumaad wareejinin waadi wakaalato lacagta iga soo qaad baadi jire lacagtaydu waa kugu leey waarigu iguma lihid orod ninkaasaan kugu wareejiyey u doono saasay isku qabteen marka wuxuu leeyahay sudiqa waxaa loo rumayn athani ka labaad ayuunbaa biyamiinihi loogu rumayn kan labaad eele markaas waadi wakaalatay ayuunbaa dhaartiisa loogu rumaynayaa xaqii sidee inuu baaqi yahay ayaa asal ah baabu damaani waxaa damaanka la yidhaahdaa ayuu u baab yahay ama kitaabu damaanana qaarkood baa ka cabira waa sidii markaa damaan luq ahaan waxa la aliltizaam waa wax la islaazimiyo sharci ahaanna waxaa la yidhahdaa iltizaamu xaqin haabitin fii dimmati algayr waa xaq aada adigu dusha iska saarto xaqaasoo ku sugan dumad cid kale wax dumad cid kale lagu leeyood adigu dusha iska saarta weeye aw ixdaaru man huwa calayhi ama qof xaq lagu leeyahoo tidhaahda anaa keenaya waa kafaaladii taasina markaa caqdigaana waa la yidhaahdaa marka ninkaa islaazimiyey xagga sharciga daamin waa la yidhaha damiin iyo daamin xamiil waa la yidhaha zaciim waa la yidhaha ka kaafil waa la yidhaha kafiil sabiil intaasoo magacba uu leeyahay inkastoo damiin waxay u isticmaalaan xagga maalka xamiil oo kale xagga diyooyinka ma xamala xamaalatan min waa xadiidka zaciim waa xagga arrimaha waaweyn kafiilna waa xagga nafaha marka waxaa u asala xadiid uu tirmidi warinayey xasanna uu ku tana ibnu xibbaan na wariyey uu yihi azaciimu haalimu ninka wax damaanaa waa magdhabayaa ninka wax damaanaa waa magdhabaya le maalkan waxaa lagu siinaya ninkan isaga aan damaankiisa waa magdhabaya isagu waliman jaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim ninka la yimaada wuxuu leeyahy awr rarkii anigaana uga damiina ninkaasuu sharcu man qablanaa yahay haddana dee sharci buu naganina mar haddii sharcigana qariday u sugay xadiid kale ayaa tilmaamo saxiixayn ku soo arooray oo rasuulka sala allahu alay slam jinaase ayaa loola yimi markaasa wuxu uhi war wax ma ka tegay xoolaa masay idhaheen maya sud wax daynina ma lagu leeyahay markaasay idhin saddex diinaar masuul ku tukada haddaba anigu ku tukan maaye nin la hayste e idinku ku tukada abu qataada nin baa sali yaa rasuul allahi wa calaya daynu ku tuka rasuul allah aniga ayaa dayntiisa laygu leeyahay markaa wuu ku tukaday arkaan buu leeyahay baabkani arkaantaasina waa shan daamin madmuunu lahu madmuunu canhu madmuunu bihi iyo siiqo daamin waa ninka wax damaanad qaadaya ayaa daamin la yidhahdaa madmuunu lahu waa ninka daynta leh wax loo damaanayo madmuunu canhu waa qofka daymaysan ee la damaanayo madmuunu bihi waa daynta la damaanayo iyo siiqa masalan nin ayaa nin bakhaar hayste u yimi waxa uu ka qaatay gadbad raashina nin baa yidhi ninkii garan maaya yaa ii damaanaya anaa kuu damaanaya buuna yidhi ninkaa markaa damaan damaanay ee yidhi anaa ku damaanaya daamin baa la yidhahdaa ninka masalan bakhaarka hayste ee raashin kalena madmuunu lahu baa la yidhahdaa ninkan gadbada qaatay ee la damaanayana madmuunu canhu baa madmuunu canhu baa la yidhaha waa kii xaggiisa laga damaano qaadaya shaygan gadbadaa beriiskaana waa madmuunu bihi waa shayga la damaanayo iyo siiqadii shardu daamini ninka daaminkaa shardigiisu waxa weye arrushdu waa inuu toosan yahay u hagaajinayo diin iyo adduunyaba wa damaanu maxjuurin calayhi mid tasarufkii looga qaaday bifarasin kicid u kacay ka jiraayihi ibsigiisii bay la mid tahay waxa uu sheekhu leeyahay ninka daaminkaah waxwaasaya si uu damaankiisu u ansaxo waxaa loo shardeeya arrushdu inuu diin iyo adduunyaba hagaajinayo nin diintiisa iyo adduunyadiisaba hagaajinaya ayaa damaankiisu ansaxaa midaan tiisiiba ka soo baxay oo muwadilo xoolihiisii halleeyey oo xidhiirkii ilaahay jaray waxbaan damaanaya oo laygu aaminaya ilaahay buu ammaanadiisii jaray wey nafdiisiina hagaajin waa markaa iyo yaa kanuu nafu gelaya mar hadduu ilaahay xidhiirkii ka dhexeeyey wanaajin waaye mar hadduu isagu xoolihiisii lagu aamini waaye u hagaajin waaye wax kalena cidi u dhiiban mayso